Dhalinyarada ayaa qayb muhiim ah ka qaata shaqooyinka la xiriira sarifka lacagaha qalaad gaar ahaan magaalada Jowhar oo ay ku nool yihiin dhalinyaro badan oo shaqadaasi ku maareeya noloshooda. Shaqada sarifka waxa ay dhalinyarada u noqotay il dhaqaale iyo fursado ay ku helaan nolol maalmeedkooda iyaguna qaarkood xitaa ay ka aasaasteen ganacsiyo yaryar. Cabdulaahi Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle kana shaqeeya sarifka lacagaha ayaa ka warbixiyay shaqadani sariflaha isagoona sheegay inuu isku sarrifo lacagaha doolarka iyo shilin Soomaaliga waxa uuna sheegay shaqadani inay tahay tii ugu fiicnayd ee uu ka shaqeeyo.
aniga horta suuqan sarifka muddo waxaan joogaa shan sano ilaan waxaa dhowr shaqaan soo marnay waa waxaa baraatika ahaan sida harqaan oo kaleento qof kasoo shaqeeyaan ahay sida baraatika ahaan harqaan xataa ahaana jooga adig muddo lix bilood camal ah jadwalkiis waa soo arkay waa iska dhaafay haddana barnaamij makaanika ahaana haddana dib aan u bilaabay jadwalkoodaan soo ogaaday waa iska dhaafay kadib alaabtan elektronigan ayaan gadi jiray jadwalkoodan si fiican aan usoo ogaaday waan iska dhaafay si maqaayadoo kaleentan haddana yacni aabo aan aan ka soo shaqeeya xaalkeeda jadwalkeeda iyo miisaaliyadeeda aan isla marka soo ogaada haddana jadwalkeeda si fiican ayaa u fahmi waaye shaqo kasta waxaan ugu soo tagaya lix bilood toddoba bilood siddeed bilood hal sana ugu soo tagaya inta badan suuqan maalintan imaaday oo suuqan aan soo fariistay muddo afar sana iyo bar camalaan joogaa saan u imaaday suuqan inaan dib aan usii joogmaahane dib inaan uga go'o amba dib inaan uga fogaado amba aan uga tago lagama yaabo ilaan waxaa waa suuqan suuq ka fiican amba sarafkaan shaqaan ahayn inayba adduunka inayba ka jirta maba umalayba ana asagaana ku haystaaba asaga maayana waxaa shaqada kale inaan dib aan uuraadin doono ma umalayba nolol maalmeedkeedana isla marka waxaan u baahanahay iyo nafsideeda waxay isla markaas aaba oo wax amba ay ku heli karto ay aaminsantahay ay ku qanacsantahay asaa ka jiraba shaqo kalena inaan doondoona ma umalaynaya wallaahi waa ugu yaraan waxaa waxaa la tashtay dad adiga tobaneeyo qofood oo aan ka yeerin oo suuqa joogo markay warbixintooda markay isiiyeen kadib wadaad abtagay ah oo suuqa joogay aan u imaaday muddo adiga saddex bilood iyo bar camal oo shaqaynayay aan la shaqaynayay ilaan jadwalka shaqada inaan bartaan rabaa markaa shaqada fahmay oo aan bartay kadib oo isla markaas waa shaqaysan kartaa markaan isdhahay kadib aa abtigii awal balantan waxay ahayd inaan la shaqay inaan ku shaqo barta maalintan oo shaqada aan fahmay aan shaqadayda dib aan usii watay marka maasha allah maalintaas dadkaas anaga gula taliyaan sarifka lacagaha kala duwan ee doolarka iyo shilin soomaaliga ayaa waxaa ka shaqeeya dhalinyaro soomaaliyeed kuwaas oo nolol maalmeedkooda halkaasi ka maareeya